waxaad nagala socotaan v o a washington haatana dhinacii ciyaarahaynu gelaynaa sahre ciille oo garabkayga fadhida ayaa ciyaarihii ugu dambeeyey gaar ahaan kuwii qaaradda afrika oo maalinta shalay ahayd bilowde maxamedow waad mahadsantahay waa sidaasi aad sheegtay tartanka koobka qaramada afrika ayaa bilaabmay shalay oo taariikhdu ahay toddobi iyo tobanka bisha janawari labada kun iyo shan iyo tobanka waxaana lagu wadaa inay soo gabagaboobaan ciyaarahaasi sideedda bisha februari ee sanadkan ciyaaraha sanadkan waxaa kasoo qaybgelaya lix iyo toban wadan oo loo qaybiyey afar guruub guruubyadaasi waxay kale yihiin guruubka e oo ay ku wada jiraan equatorial guinea congo gabon iyo burkina faso gruubka b oo maanta ciyaari doonana waxaa ku jira sambiya iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga congo iyo cape verd iyo tunisia gruubka c ghana iyo senegal iyo south africa iyo algeria ayaa ku jira gruubka dna waxaa ku jira ivory coast guinea iyo cameron iyo weliba mali gruubka ugu adag ayaa maxamedow dadka ciyaaraha falanqeeya waxay ku tilmaamayaan inuu yahay gruubka c waxaana ku jira xulalka ghana senegal south africa iyo weliba algeria waxaana lagu tilmaamay gruubka ugu adag ciyaartan sida loo qaybiyey waxaa ciyaartan haddaba lagu furay koobka qaramada afrika wuxuu dhex maray dalka iyagoo ciyaartaasi martigelinaya equatorial guinea iyo weliba dalka congo kumanaan kun oo qof ayaa ciyaartaasi kasoo qayb galay welibana waxaa xusid mudan badi dadkaasi waxay u sacabinayeen aba wadanka martida loo yahay equatorial guinea hase ahaatee taasi may niyad jabin xulkii dalka congo waxaana isla dhaafi waayeen barbardhac hal iyo hala ciyaartii xigtay waxay dhex martay isla labada kooxood ee gruubka ku weheliya waa burkina faso iyo gabon waxaanay guushii raacday xulka dalka gabon ka socday oo laba iyo eber ku dhoola tustay burkina faso ciyaartan maxamedow waxaa lagu qaban lahaa oo qorshaysnayd marka hore inay morocco in ay martigeliso hase ahaatee waxay baqdin ka qaaday gabagabadii sanadka cudurkii ebola ee galbeedka afrika ka dilaacay oo ay ka walwaleen inuu waddankoodana saameyn badan ku yeesho amaba uu ku faafo sidaasi daraaddeed dalkan equatorial guinea ayaa go-aan geesinimo la qaatay sidaasina ku martigeliyey ciyaarihii tartanka qaramada afrika ee sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka xulka nigeria wuxuu haystay koobka haatan loo tartamayo ee qaramada afrika hase ahaatee kama soo qeybgeli doono maadaama uu ku hadhay tartankiis reebreebka ahaa waxaa xusid mudan in dalal kaloo magac ku lahaa sida masar oo kale iyaguna ka hadheen oo sanadkii hadhaade markii saddexaad ay ka hadhaan ciyaaraha afrika iyadoona ognahay in xiliyadii ka horreeyey saddex xiriira inay qaadeen haddaan ku noqono morocco morocco maxaa la yidhi markii ay diiday inay martigeliso morocco dabcan wakhtigii baa inaga soo gaadhay maxamed waynu ka xunnahay ee ciyaaraheenna waxaynu ku falanqayn doonaa idaacadaheenna soo socda dhegaystayaal idaacaddii iyo barnaamijkiiba waa naga intaa waa sahre ciidliyo sandheer oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.